goobta waxaa ka dhacay waa xaafada suuqa xoolaha waxaa soo martay saddex gaari oo laba cabdibilaa iyo gaari oogana markayba laamiga bartamaha marayaan meesha dadku u badan yahay ayaa xambada ku furan dadweynihii waxaana ku dhintay afar qof waxaa kaloo ku dhaawacmay sideed qof
ma iska fureen xabadaha iyaga mise waxaa jiray weerar iyaga markii hore lagu bilaabay
wadada ayaa jaam aheed wadada ayay ku furaayeen dadkii hoos u dhigay xambadihii xambadihiina dadkii waxaa ku dhintay afar qof waxaa kaloo ku dhaawacmay sagaal kale ma jirin wax iyaga lagu riday oo xabada amaba miino ah ama qarax ah oo lagu weeraray
ma jirin wax oo qaraxa ama miino ah oo lagu weeraray markay gudbeen magaalada ka baxeen waxaa soo maray waxay kabacdi ciidamadii amisom oo wadada maraayay markay magaalada afkeeda hore ay suuqa xoolaha ay horey uga baxeen dhinaca saas u dhaafeen ayuu qarac weyn ka qabsaday bogeed la socotay ciidamada amisom
kadib maxaa dhacay marka amisom qaraxa uu qabsaday iyaguna ma rasaas bay fureen mise qaraxaas unbay ku ekayd maya qaraxu markuu dhacay waa la risaasay daal ayaa saacadeed saacadeed ka socday meesha qaraxu ka dhacay daalkaas ayaa saacadeed ka socday qolyihii qaraxa dhigay baa haddana rasaas ku furay ha rasaas ayaa lala beersaday oo aada u culsad hadda waa sidee xaalku hadda jawi xaaladu way degan tahay banaanbaxyo waaweyn hadda isugu soo baxay oo ka caraysan dadki luulahay suuqa xoolaha dadweyne badan ayaa iskugu soo baxay oo waxay ku gudeen lugo waddooyinka
marka dadkaasi la dilay ee aada ii sheegtay ee afarta ah waxay ku dhinteen rasaastii ciidamada dowladdu ay fureen ma aha kuwa amisom
a ciidamada dowladda rasaastii ay fureen ayay ku dhinteen ciidamada military oo dharka military wata ayay ahayn markay rasaasta fureen kadib ma iska gudbeen mise wax xoogaa bay ku hakadeen meesha oo haddii ay rasaastooda dhibaato geysatay in ay hubiyaan bay isku dayeen
maya way gudbeen oo way gudbeen kor ayay u gudbeen dhinaca maslaxay aadeen haddana way soo laabteen haddana si kale dadweyne way ka kala carareen oo wadadaa loo baneeyey haddana waxay u gudbeen dhinacan oo xcontrol balcad afarta ruux oo dhimatay waa sidee ma ma ma ma ma rag baa dhammaantood mise dumar iyo carruur baa ku jira
waxaa ku jira laba caruura iyo iyo hal dumar iyo hal oday oday ah dhaawacna dhaawacna waa sideed
hadda hadda hawsha hawsha suuqii iyo ciriirigii ee waddadaasi sideedii ma kusoo laabatay oo xaaladdu caadi ma tahay
dadku waa waa firajeedan yahay dadku waa nacnacsan yahay dadku waa is ilaalinayaa waxay markii cabdibila ahmed ee gaari dawladdu leedahay ujeedaan dadku laami way ka taxaran yahay waxay ku xaranayaa luqyada iyo waddooyinka waa banaynayaan